gudoomiyaha waxbarashada gobolka shabeellada hoose ayaa maanta si rasmi ah u daafuray imtixaanaadka shahaadigahay fasalka sideedaad kaas oo ka socda dhammaan degmooyinka gobolka munaasabadda furitaanka imtixaanaadka ayaa ka dhacday mid ka mid ah dugsiyada dhexe ee ku yaala gobolka waxaana ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka macallimiin waalidiin iyo arday oo si weyn u muujinayay diyaar garowga imtixaanaadka gudoomiyaha waxbarashada ee gobolka shabeellada hoose cumar cali xasan oo daafuray imtixaanaadka ayaa wuxuu faahfaahin ka bixiyay habsami u socodka imtixaanaadka imtixaankeena wuxuu ka furmaa si guud gobolka shabeellada hoose wuxuu ka furmaa lix degmo oo ka tirsan gobolka shabeellada hoose dhammaan degmooyinka gobolka shabeellada hoose lix degmo kamid ah ka furmaa imtixaanka tirada guud imtixaanka sanadkan gobolka shabeellada hoose fadhiisanaysa waxaa waa toddoba kun shan boqol soddon iyo shan arday sanadkan waxaa imtixaanka lagu galaa sideed labaatan iyo sideed xarumood oo ku kala yaala dhammaan degmooyinkaas soo sheegnay si guud waxaa leeyahay sheeg tirada sanadkan imtixaankan oo fadhiisanaysa waa toddoba kun shan boqol soddon iyo shan arday waxaa aad ugu faraxsannaha ardayda soomaaliyeed ee dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan maanta imtixaankooda meeshan aan ku furno waxaa mahad celinaynaa wasaaradda waxbarashada wasiiradeena dowraysa zaara oo dadaalna furnimada ku bixisay imtixaankaas habsami u socodkiisa siddeed iyo labaatanka xarumood oo gobolka shabeellada hoose siddeed iyo toban ka mida waxay ku yaalaan deegaankan lafoole waad dareemi kartaa waxaa waa kala bar haddana saas ay tahay wuxuu noola shaqeeyay gudoomiyaha si nafuurnimo ah xarun kasta si nabadu amniga maanta imtixaanka noogu furmay aada ugu mahadnaqaynaa sanadkan waxaa la dhahay sheeg imtixaanka ardayda waxaa kamid ah arday kasoo barkacday deegaamaha magacduma qabsaday marka deegaankan aan kusoo dhaweynay waxbarashadoodaan siinay imtixaankooda maanta si nabad ay ku galaan hadduu ilaahay idmo dhammaan ardayda soomaaliyeed reer koonfur galbeed waxaa orjiinayna guula orjiinayna